فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba ah hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa kow iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijiryada qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a waxaaridilmu'miniin waa maqaal oo uu qoray qoraal soomaaliyeed oo lagu magacaabo yuusuf xaaji kaas oo uu kaga hadlayo ahmiyadda jihaadka iyo waxaa la gudboon dadka muslimiinta waxaan idiinsoo gudbin doonaa qaybta koowaad ee maqaalkaas waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalaqaadkii tixanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت waa hagaag caalamka waxaa ka socanayo dagaallo jihaadi ah oo ay muslimiintu ku difaacayaan sharafkooda iyo jiritaankooda wakhtiyadanna waxaa soo badanaya dadka waxqora ee muslimiinta ku dhiirigelinaya inay ka qayb qaataan jihaadka haddaba qoraa soomaaliyeed oo lagu magacaabo yuusuf xaaji ayaa maqaal ou ciwaan uga dhigay waxaridilmu'miniin waxa uu ka qoray ahmiyadda jihaadka iyo waajibnimada in laga qayb qaato haddaba ku soo dhowaada qaybta koowaad ee maqaalkaas إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين وبه سننقذ أمة الإسلام من شر مهين فاثبت فأنا أناديكم من هناك من صميم داخلكم بكلمات كأن حروفها قطعا من جسدي
waxaan idinkaga dhawaaqayaa halkaas oo ah gudaha qalbigiinna kelimaadkaygana waxaad mooddaa inay yihiin qayb ka mida wadnahayga iyadoo hilba ah ayaan idinku soo tuurayaa si waayo fog ay dhegihiina ugu soo noqnoqoto una ahaato midho ka dhex baxa quluubtiinna laga yaabay inay soo saarto jihaad aan ku waraabiyo dhiiggayga alla way ugu fiicnaan lahayd inaan haysto waxaan kelimaadka ahayn si aan idinkugu kiciyo jihaadka markaas waxaanba idinsoo duuli lahaa anigoo garbala'aan ah oo la mid ah neecow ka dheeraysa dabaylaha si mid weliba oo idinka mid a aan u hor fadhiisto indhahaygana aan indhihiisa ku aadiyo gacmahaygana aan saaro garbihiisa markaas kadibna aan gelgelo kuna dul akhriyo hadalka allaah ee ah أهزه هزا وأتلو عليه قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا آه لو أملك أنفسا بعدد شعر رأسي فأرسلها إلى مآذن allah way ugu fiicnaan lahayd inaan haysto naf la eg timahayga markaas oo aan u diro masaajidda muslimiinta ee ku yaala adduunka si maalinta jimcaha ay ugu sheegto muslimiinta kuwii ajiibay baaqa xaya cala asalaad khayr laydinkuma arko haddii aad khudlaamisaan baaqa xaya cala aljihaad ilaa goormay ayuu jacaylka jihaadka ahaanayaa mid ku kooban riisoo jeedka iyo isla hadalka nafta oo aan bannaanka u soo baxaynin wixii carabka soo dafa mooye ilaa goormay ayuu rabitaanka jihaadka ahaanayaa mid lagu qariyo ilin ku soo dhaafta mar weliba oo aad aragto dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta ama uu ahaanayaa farxad ku dhaafto oo aad la nooshahay marka aad dhegaysanayso nashiidooyin ama aad akhrinayso gabay ilaa goormay ayuu jihaadka noqonayaa hiwaayo aad jeceshahay oo aad ku qaadato waqtiyada aad fursadaha leedahay annagu ma doonayno daawadayaal xiisa leh ama dareenkooda kuwanala tacaadufsan ee waxaan idinka rabnaa inaan idinka dhex aragno dhexdeenna haddii aan idin weyno sooma ahan waan idin raadinaynaa si joogto ah waxaan idinku beegsan doonnaa isdaaraadka aan soo saarno waxaana idin dhigi doonnaa kamaayin boorin ah annagoona idin aasi doonna miinooyin dhiiragelin ah waxaana laga yaabaa inaydin ku qaraxdo iyadoo idin dhaliilaysa ama idin waaninaysa xitaa haddii aan ka mashquulno cadowga idinka ayaan idinku mashquulsanaan doonnaa ilaa aan idinka keenno jihaadka waxaan ahaan doonnaa kuwo idin raadiya oo weliba aad idin baadigooba mar waxaan idinku noqon doonnaa riyo wanaagsan marna waxaan idinku noqon doonnaa har argagax badan oo idin eryanaya farxadda noloshiina murugo ayaan ku furi doonnaa mar kasta oo aan idin xusuusino sidaad u hoojiseen oo aad garbahooda uga baxdeen mujaahidiinta ظل جميل يراودكم تارة أو ظل مرعب يطاردكم تارة أخرى فنكدر عليكم صفوكم وننغص عيشكم كلما ذكرناكم بخذلانكم للمجاهدين من عظام رابط فإنك بالرباط تزداد أجرا وثواب ولتتخذ قبسا وزاد من نور آيات الكتاب من نور آيات الكتاب qormadan kooban waxaan haddii uu allaah idmo uga hadli doonnaa waxa uu yahay jihaadka xukunkiisa asbaabaha keenaya oo waajibka ka dhigaya in ummaddu jihaado iyo natiijada la helayo haddii aan la jihaadna cadowgeenna ugu horrayn jihaad waa kelimad carabi ah oo tilmaamaysa in awood la isugu geeyo xaqiijinta arrin taasoo lagala kulmayo culaysyo iyo dhibaato waxaana inta badan loogu yeeraa dadaalka lagu bixiyo dagaallada iyadoo lagu jihaadayo af gacan iyo maal intuba imaamu raaqib wuxuu yidhi jihaadku wuxuu u qaybsamaa saddex nuuc in lala jihaado cadowga muuqda in lala jihaado shaydaanka iyo in lala jihaado nafta waxayna saddexdaas soo gelayaan hadalka allaah ee ah وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ula jihaada naftiinna sida aad ula jihaadaysaan cadowgiinna axmed ayaa soo saaray wuxuu jihaadku sidoo kale noqdaa in lagu jihaado gacanta iyo afka sidaba uu yidhi suubanaha sala allahu calayhi wasalam kula jihaada mushrikiinta gacmihiinna iyo afkiinna imaamuuljargaani wuxuu yidhi jihaadku waa in la isugu yeedho diinta xaqa ah imaamu raaqib wuxuu yidhi jihaadku waa in awoodda la isugu geeyaa iska dhicinta cadowga ibnu xajar oo ka mid a fuqahada waaweyn ee muslimiinta wuxuu isagana yidhi sharci ahaan jihaadku waa in awoodda lagu bixiyaa la dagaalanka gaalada waxaa sidoo kale jihaad loogu yeeraa in lala jihaado nafta shaydaanka iyo fusaaqda jihaadka nafta waa in la barto diinta kadibna lagu camal falo jihaadka shaydaankana waa in la iska riixo shubahaadka uu kugu soo tuurayo iyo shahawaadka uu kuu qurxinayo jihaadka gaaladana wuxuu ku dhacaa in lagula dagaalamo gacanta maalka iyo afka fusaaqdana waxaa lagula dagaalamayaa gacanta kadibna afka kadibna qalbiga noocyada jihaadka jihaadku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kale ah farducayn oo ah kan waajibka ku ah qof kasta oo muslim ah iyo fardu kifaaya oo ah kan haddii ay muslimiinta qaar gutaan qaarka kale uu ka dhacayo waajibkaas ibnu qudaama allaha u naxariistee wuxuu yidhi wuxuu jihaadku waajib farducayn ah noqonayaa saddex jeer marka ay gaalada iyo muslimiinta dagaalka isaga hor yimaadaan waxaa markaas xaaraan ah in qofka goobjoog ah uu ka cararo dagaalka allahna wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
marka labaad ee uu jihaadka farduceen noqonayo waa marka gaaladu soo weeraraan dhul ay muslimiintu leeyihiin xilligaasna waxaa waajib ku ah muslimiinta inay dagaalamaan marka saddexaad haddii imaamka muslimiinta ama qof u dhigma ee booskiisa joogo uu ku baaqo dagaal jihaad ah markaasna waxaa waajib ku ah muslimiinta inay ajiibaan baaqa imaamka muslimiinta ama qofka booskiisa ku jira allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddii la idin yidhaahdo u soo baxa dagaalka waa inaad u soo baxdaan dagaalka shuruudaha jihaadka faradu kifaayaha kow islaamnimada maxaa yeelay jihaadka waa cibaado cibaadadana waajibkuma aha qof aan muslim ahayn ileen gaalku waaba qof gaal ah oo diidan in alle uu cibaadadu isaga keliya leeyahay labo qaangaarnimada maxaa yeelay carruurta yaryar ee taagta daran waajibkuma ahan jihaadka ibnu cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lii bandhigay maalintii uxud si aan dagaalka uga qayb gala anigoo afar iyo toban jir ah iima uusan ogolaan haddana waxaa la ii bandhigay maalintii alkhandaq anigoo shan iyo toban jir ah wuu ii ogolaaday saddex qof caqli leh maxaa yeelay qofka waalan ee aan miyir qabin ma jirto cibaado waajib ku ah afar xurnimo maxaa yeelay addoonku waa hanti uu qof leeyahay maadaama marka jihaadku keensanayo in qofku safro oo uu dhulkiisa ka tago waajibkuma ahan dadka addoommaha ah ee ay dad leeyihiin shan labnimo maxaa yeelay wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar ay caaisho weydiisay dumarka jihaad ma lagu leeyahay haa waa lagu leeyahay jihaad aan dagaal ahayn waana xajka iyo cumrada lix badqab waa inuusan ahayn qof jiis ah ama indhool ah ama ahayn bukaan sariir saaran waxaana u daliil ah hadalka allah ee ah ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما toddobo inuu heli kara hanti uu u adeegsado aadidda jihaadka waxaana u daliila hadalka allah ee ah ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم intaas waa shuruudaha jihaadka fardukifaayaha ah oo ah jihaadka ay muslimiintu duulaanka yihiin oo aanay ahayn difaac balse jihaadka cayniga ah oo ah kan ay muslimiintu isdifaacayaan dhulkoodiina ay gaalada haysato oo ah jihaadka hadda maanta ka jira caalamka maadaama gaaladu iyaga weerar yihiin ma jiro wax shuruud ah oo uu leeyahay marka laga yimaado in qofku awoodo oo keliya ibnu taymiya allaha u naxariistee wuxuu yidhi amaa dagaalka isdifaaca soo maahan waa nuuca ugu adag ee la isaga difaacaya cadowga horarka ku ah diinta iyo xurmada waana waajib ijmaac ah cadowga horarka ah ee fasahaadinaya diin iyo adduunye ma jirto wax ka waajibnimo badan iimaanka kadib loomana xirayo wax shardi ah balse waxaa la isaga difaacayaa hadba sida la awoodo arrinkaasna waxaa caddeeyey culimmadeenna waxaana waajib ah in la kala saaro cadowga horarka ah ee gaalada daalimiinta ah ee la iska difaacayo iyo marka aan gaalada ku raadsanayno waddankooda maxaa loo jihaadayaa waxaan muslimiinta ugu baaqaynaa jihaadka waxaana ku boorinaynaa si gaar ah dhallinyarada inay fadhiga ka kacaan oo ay soo ajiibaan baaqa jihaadka asbaabaha arrinkaas nagu riixayana waxaa ka mid ah kow si aanay gaaladu ugu faafin dhulka allahna isagoo arrintaas tilmaamaya wuxuu nagu waajib yeelay inaan dagaalanno inta laga weynayo fitnada oo ah gaalnimada iyo shirkiga وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير labo ragga jihaadaya oo yar taasina ma ahan wax shaki uu ku jiro rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in dadka ay la mid yihiin boqol neef oo geel ah oo haddana aadan ka helayn hal aad gaadiid ka dhigato cumar binulkhadaab ayaa isagana wuxuu mar uu la sheekaysanayay akhyaar ay saaxiibo ahaayeen tilmaamay inuu helo guri muggiisu ay ka buuxaan rag la mid ah abuu cubayda caamir ibnuuljaraax saddex cabsi aan ka qabnay inaan galno naarta kuleelka badan maxaa yeelay wuxuu allah noogu goodiyey naar haddii aan u bixi weyno jihaadka sidoo kalena uu naga bedel qaadanayo oo uu keensanayo dad naga wanaagsan oo jihaada إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ibnulcarabi isagoo fasiraya aayaddan wuxuu cadaabka ku tilmaamay inuu yahay in adduunkana ay gaaladu naqabsadaan aakhirana aan naarta galno marka haddii aynu doonayno inaan ka badbaadno cadaabkaas daran iyo inay gaaladu nagu dulaysato adduunyada waxaa waajib sharci ah nagu noqonaya caqliga saliimka ahna xitaa uu keensanayaa inaan dagaalanno diinkana waxaa iskale ciddii u dagaalanta sidaba uu ibnu taymiya yidhi afar gudashada waajibka jihaadka ee uu alle ina duldhigay waa mid ka mid a asbaabaha iyana keenaysa inaan jihaadno oo aan fadhiga ka kacno maxaa yeelay waajibka uu allena saaray waa inaan gudanaa haddii aan gudan weynana ciqaab adag ayaa ina sugaysa allana isagoo nagu waajibinaya jihaadka wuxuu yidhi انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
maxaana ka wanaagsan tixdii uu tiriyey abwaankii mujaahidka ahaa ee annaabiqata aljacdi kaasoo yidhi mar uu u jawaabayay xaaskiisa oo ku tiri ha naga tagin oo jihaadka ha aadin باتت تذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شأنيهما سبلا يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني كرها وهل أمنعن الله ما فعل فإن رجعت فرب الناس يرجعني وإن لحقت بربي فابتغي بدلا ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنا لم يستطع حولا wuxuu leeyahay isagoo islaamtiisii iyo wixii dhex maray ka waramaya wuxuu leeyahay habeenkii oo dhan ayay xataa ay wacdinaasay oo ay waarinaasay oo ilaahay igu waarinaasay oo ay leedahay ilaahay ka cabsoo noo fadhi oo guriga noo fadhi ay leedahay intaa weliba igumay deynine ilmada ayaa ka da'aasay ayuu leeyahy oo ilmadii ka da'day ayaa wejigeeda iyo dhabankeeda dariiqyo ku samaysatay oo sida wadooyinka oo kale ayay u dareeraasay marka markay daalisay ayaa waxaan ku uri buu ihi yabnata cammi kitaabullaahi akhrajanii in adeertayey waxba ha ooyin waxna ha isdaalini kitaab ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa isaaray kurhan weliba qasab baa laygaga dhigay amar waajib oon khilaafi karin ayaa laygaga dhigay ee wahal amnacana allaaha maa facala ilaahay wuxuu samaynaya mau diidi kara aniga waxyaaluu mudda ku waajibinayo iyo waxyaaluu ku laaziminayo maana u yeedhinayo kumana maana u yeedhinaya oo u diidaya oo odhanaya maxay dadkii jihaada ku waajibini ma odhan kara anigu mana u diidi kara ee khiyaar adiga iska leh fain rajactu farabu nnaasi yurjicunii dagaalkaa maanta aan u socdo haddaan ka soo laabto ilaahay baa tabaaraka wa tacaala i soo celiyey reerkiina waynoo dhisan doonaa wain laxiqtu birabbii fabtagii badala haddaan dee geeriyoodana dee nin waayi mayside nin kale raacso ayaan ku iri buu idhi ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalaqaadkii tixanaha ahaa ee baraarujinta caafimaadka waxaana soo jeedinayaa doctor xanafi cabdisheekh aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان حكا هذه دونا manajaajiska waxa loo yaqaano ama qoorgooyo soomaalida qaarkood ay u taqaano cudurkan isaga inta badan caruurta ayuu aada ugu dhacaa waa cudur halis ah oo ciyaalka u geeya baraalasi ama maaragtay dhaawac aysan ka kabsanaynin ama curyaannimo aada u halisa cudurkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku dhacaa xuubabka maskaxda maskaxda waxaan filaya waxaa la yidhahdaa saddex xuub ayaa ku dahaaran gudaha xuubabkaas maskaxda ah ayuu ku dhacaa cudurka isaga ah manijaajiska fayrusana way keenaan bakteriyana way keentaa labadaba way keeni karaan xuubabka maskaxda ama xitaa maskaxda naftirkeeda oo ku dhici karaa calaamadaha ugu horreeya ee lagu gartaa canuga markuu ku dhaw cudurka isaga ah waxaa kow ka ah oo calaamadihiisa ugu muhiimsan ah qandho sare qandho aada u sarraysa ayaa laga garanayaa canuga marka la cabiro qandhadiisa marka la cabiro waxaa soo raaca jarays ama giriir uu canuga gacanta ama lugta ka gariiro waxaa soo raaco saddexaad qoorta oo canuga adkaato waa calaamadda ugu muhiimsan lagu garto qoorta canugaa la soo celiyaa haddii qoorta soo noqo wayso adag tahay waxaa looga shakinaa cudurkaas manijaajiska ah sidoo kale waxaa lagu arkaa miir dabool canuga koomuu gelayaa inta badan wuu miir daloomayaa calaamadaha kaloo lagu arko waxaa ka mid a lugaha oo aan soo laabmayn oo taagmaya calaamadahaas waa calaamadaha ugu badan ee manijaajiska ama waxa soomaalida qaarkood qoorgooye u taqaano ee lagu arka weeye su-aashu waxay tahay haddaba sidee loo baaraa marka hore sida ugu fiican ee cudurkan lagu ogaado waa waraysi bukaanka ah in la waraysto canugan xaaladdiisa xilliga waxaan lagu arkay waalidka inuu cudurkan kala qabi jiray ilmo la dhashay inay qabi jireen ilmo la dhash inuu la degan yahay waxaan loo yaqaana maaragtay waraysiga dhakhtarka uu samaynayo ayaa loo baahan yahay waraysigaas marka la sameeya kadib waa la eegaa bukaanka jirkiisaa la eegayaa gaar ahaan qoortaa la fiirinayaa qoorta ma adag tahay ma soo laamaysa ma jilcan tahay gacmaha la fiirinayaa ma jaraynayaan ma giriirayaan lafta ayaa la fiirinayaa kadibna baaritaan shaybaar ayaa loo diraya dhiigig baa la qaadayaa inay bakteriya keentay inay virusta keentay ayaa la ogaanayaa inta badane dhabarka ayaa dheecaan laga qaadaa sidaasaa lagu soo baaraa ama inta badan waxaa la saari karaa waxa lahahdo iskaankaa la saaraa ama waxaan loo yaqaano kombyuutarka m i r ka loo yaqaano waa la saaraa qaabka loo daaweeyo cudurka manijaajiska ah waxaa ugu fiican baa layihahdaa marka horaato faleebooyin cusba ah oo baashan loo yaqaano normal saliinta ah in daawooyinka antibiyootigada aada loogu daro sidoo kale qandhada canuga aada looga jibiyo tacaar badan oo lagu qaato in la joogteeyo daawooyinkaas culus ee antibiyootiga ah oo faraabooyinka loo raacinaya haddii aan la daaweyn marka horaato sideedaba marma aan maskaxda ku hayno cudur walbaa marka uu cusub yahay haddii aan la daaweynin ama bilowga yahay hadhow daaweyntiis way adkaanaysaa kumbalkeyd uu samaynayaa cudurro kaleoo laga yaaba inuu keeno meelo kalea laga yaaba inuu soo gudbo meelo kale inuu dhaawaca laga yaabaa sida ugu horreysa marka lagu arka marka cudurkaas ilmaha yararka ah markiiba si deg dega in dhakhtar loo gaarsaa loo baahan yahay waqti yar baa la haystaa si cudurkaas uusan maskaxda aada wax u yeelin si baraalis uusan u keenin xoog leh haddii laakiin muddo layska daayo oo si fiican jirka u baabi'iy oo meelo kale u soo gudbo wadnaha laga yaaba inuu soo gudbo inuu neerfaha u soo gudbaa laga yaabaa dhib badanay keenaysaa inta badan cudurkan dhimasho badan ayuu keenaa wuxuuse keenaa oo caan ku yahay oo inta badan la arkaa in qeyb jirka ka mida ee baraalasi noqoto ay shaqaynaynin waxaa laga yaabaa lugta ay dhacdo ama gacan ilugu isla dhacaan ama dhabarka u dhaco ama qoorta ay soo laab weyso oo dhinac dhan baraalasi ku noqdo muddo dheerna daaweyntiisa iyo ka warqabtiisa lagu mashquulaa dhici karto waxaa ka haboon marka cudurka markuu cusub yahay in deg deg dhakhaatiirta lagu geeyo si loo baaro oo loo daaweeyo sidoo kale cudurkan calaamadaha uu sameey waxaa weeye maskaxda cadaadis buu ku sameeyaa cadaadiska maskaxda kor buu u qaadaa ama madaxa caruurta waa weynaanayaan madaxa caruurta inay weynaadaan laga yaabaa uu biyo ay galaan ayaa laga maadaama cadaadiskii kor u kacayo su-aasha la isweydiin kara waxay tahay cudurkan manajaajiska ah ma la kala qaadaa oo ma la isku gudbiyaa haa cudurkan si fudud ayaa la isku gudbiyaa qaabka neefsashada ee neefta qofka jiran ay qofka kala gaarto ayuu u gudbaa waa in qofka marka xanuunsan ama canuga xanuunsan meel gooni lagu daaweeyo oo si gaara loola socdo daaweyntiisa dayib cudurkaa marka caruurta shanta sano iyo wixii ka yar ayuu aada ugu badan yahay waxaa loo baahaya marka in aada loola socdo intii meelo kale lu wareegi lahaa waxaa arkaysaa canug yaroo iska xanuunsan oo leeyahy geeda ha la siiyo oo leeyahy xagga ha la geeyo oo leeyahy madax ha laga gubo oo leeyahy xagga ha la sarsaro waxaasoo dhan waxaa kama jiraan waxaan ku talinaynaa caruurtu waa qaali hadhow haddii aadan deg deg u daaweynina waxay gaaraysaa noloshooda oo dhan inaa adiga a ka shaqaysid maadaama ay cuuriyaan u noqdeen baraalis noqdeen maxaa yidhi cudurka maskaxduu gelayaa maskaxdana waa meesha xubin kasta oo jirka laga maamulo hadalka meel baa laga maamulaa maskaxdii ku taallaa dhaqdhaqaaqa iyo gacmaha iyo lugaha socodkooda meelaa laga maamula maskaxdii ku taallaa aragga iyo indhaha meelaa laga maamulaa codka meelaa laga maamulaa maskaxdii wax laga maamulaya hadduu cudurka gelayo waxaa muhiima marka caruurta marka u horeysa calaamado lagu arko ama qandho zaa'ida lagu arko in baaritaan la sameeyo oo lagu dadaalo aad buu noogu badan yahay inta badanna waxaa la keenaa isbitaalada cudurkii oo karonig noqday oo muddo soo daahay oo meelo badan la geeyey oo geedageeda badan la siiyey oo dab lagu soo gugubay oo lasoo sarsaray dhib badan kadib aa la keenaa marka waxaan ku talinaynaa inshaa allahu tacaala cudurkaas waa halis in maaragtay lagu dadaalo caruurta intay yar yihiin in lagu dadaalo in laga hortago lagana ilaaliya caruurta kale ay qabta inay caruurta u dhowaadaan intaasaan kusoo goobaynaa manijaajiska wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta أستغفرك وأتوب إليك ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت